Wasaaradda Amniga Maamulka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ku qabatay kulanka isdhexgalka booliiska iyo bulshada iyadoo ujeedadu ay tahay xoojinta wada shaqaynta booliiska bulshada si loo dhiso kalsooni iyo iskaashi amniga oo waara. Kulankan ayaa waxaa ka qayb galay Wasiir Dowlaha Wasaaradda Amniga Maamulka Jubbaland Mudane Maxamed Faarax Kaliil, qaar ka mid ah shaqaalaha waaxyaha wasaaraddaasi, saraakiisha ciidanka booliiska degmada Kismaayo, ururada bulshada rayidka ah ee Jubbaland, ururada naafada, iyo munaasharaf kale. Wasiir Dowlaha Wasaaradda Amniga Gudaha Maamulka Jubbaland Mudane Maxamed Cabdi Kaliil iyo agaasimaha guud ee wasaaraddaasi oo si wadajir ah u daafuray kulankan ayaa ka warbixiyay ujeedka loo qabtay kulanka.
haddii maanta aan soo saarno shaqo hebel haddii la qabto inta maskaxda anaga aan ka fikirno aan dhahno shaqo hebel haddii la qabto eh, shaqadaas waxay sahlaysaa in isu soo dhoweyso bulshadii iyo iyo booliska Eh, waxay dhiirigelin u tahay booliska waxayna kalsooni ku abuureysaa bulshada oo inay booliska ku kalsoonaadaan booliskana in shaqooyinkooda u sahasho sidoo kalena dhiirigelin ay ka qaadaan oo wada shaqayntii bulshadii oo soo dhaweyneysa oo furfuran markay arkaan dee dhiirigelin ay ka qaadayaan shaqadii bulshada u hayeyna qofku markuu dadaal dadaal dadaalkiisa haddaan la ogeyn xoogaa ma fiicna oo xoogaa uu- inta badan uu ka cajisaa oo ka niijabaa waxaa la dhahaa inta badan kaftanka ahaan waxaa lagu daraa waa dadaasha laakiin maxaa la raacayaa waa dadaashaniyo laakiin dowladda kuma oga saasaa la dhahaa inta badan marka muhiimaddu waa ku- laguma ogadaas qofka haddii intuu dadaalo oo wixii uu dadaalay oon asaga la inuu daalo ee tahay xoogaa niyajab waaye laakiin markii booliska intay shaqeeyaan bulshadii ay oga maxad celinayso ay garab siinayso ay dhiirigelinayso meeshaas iyo meel ka wanaagsan wax ka qabanayaan bulshadiina waxay ka dhexlaysaa kalsooni booliskana uu ka dhexlaya dhiirigelin iyo shaqo wanaag marka insha allah waxaan rajeynayaa in qof walba maskaxdiisa uu ka fikiro Een, aad bay muhiim ugu tahay bulshada ee booliiska muxuu ahaa iyo wada shaqeynta bulshada in muxuu ahay isdhexgalka aad baan u bogaadinaynaa waxaan rabnaa booliiska inuu la saaxiibo ee bulshada bulshadana ay la shaqeysa booliiska si loo gaaro nabad iyo muxuu ahaa ee horumar maxaa yeelay meel aysan nabad ka jirin iyo wada shaqeyn dee nolol kama jirto marka waa furaha ee muxuu ahaa nolosha nabadda marka in nabadda laga wada shaqeeyo een, booliiska iyo bulshadu ay saaxiibaan laisdhex galo een, aad iyo aad baan arrintaa u bogaadineynaa Kulankan ayaa qayb ka ah dadaalada joogtada ah ee Wasaaradda Amniga Gudaha Maamulka Jubbaland ay ku xoojinayso wada shaqaynta booliiska iyo bulshada taasi oo loogu doonayo si loo gaaro amni iyo xasilooni maamulka Jubbaland.